xeer ilaaliyaha gobolka minnesota master lugar ma aanu sheegin tirada dhabta ah ee dhallinyarada dhooftay laakiin waxa uu sheegay in ay qaybo kala duwan oo bulshada ah ka soo jeedaan waxaan u malaynayaa in mid ka mida waxa ay wadaagaan dhallinyaradaasi oo lumiyey xiriirka ay la lahaayeen qoysaskooda iyo bulshada iyo madaxda dhinaca diinta kuwaasi oo ka quusta mustaqbalkooda master lugar ayaa sheegay in dadkan dhallinyarada duufsada ee geeya suuriya iyo ciraaq ay yihiin kuwo maskax badan waan daawaday muuqaalada ay soo duubaan waanan dhegaystay fariimaha ay gudbinayaan waxay si toosa ula hadlayaan quluubta dhallinyaradaasi iyaga oo ku qancinaya inay heli doonaan nolol fiican oo macno samaynaysa haddii ay dagaaladaasi tegaan waxaana laynaga rabaa inaannu hawl fiican qabanno si aannu fariimahaasi uga hortegno waana inaynu hantinaa maskaxda dhallinyarada sababtoo ah waxaan dhacayaa waa wax murugo leh xeer ilaaliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in mas-uuliyiinta laga rabo inay kordhiyaan dadaalka si ay u gaadhaan heerka fariimaha ay gudbinayaan kooxaha mayalka adag waxaana horyaalla inoo muuqdaa waa olole aad u habaysan dadka dhallinyarada qorta ee duufsada waa khubaro ku xeel dheer waxa ay samaynayaan waa inaynu soo saarnaa wax u dhigma muuqaalada ay dhallinyarada ku soo jiitaan waana inaynu dhaafinnaa waxa dadka xun ay soo saarayaan mar wax laga weydiiyey in dadka dhallinyarada duubsada ee geeya ciraaq iyo suuriya ay adeegsadaan internetka ayaa waxa uu sheegay in internetka keliya aanu ahayn ee ay jiraan dad si toosa arrintan kaalin uga qaata ma noqon karto internetka oo keliya sababtoo ah ilmo siddeed iyo toban jir ah oo aan weligii dhoofin maskaxdiisa kuma soo dhacayso in uu dalbado baasaboor islamarkaana uu iibsado tigir diyaaradeed oo ilaa kumanaan dollar gaadhaya keligii marka kolley cid ayaa gacan ka siinaysa oo lacagta siinaysa ugu dambayntii waxa uu sheegay in dhallinyarada soomaalida ah ee gobolka minnesota ay u baahan yihiin waxbarasho fiican iyo fursado badan oo dhinaca shaqooyinka ah waxaana ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda waxaana uu sheegay inaanay ka cabsan la shaqaynta laamaha ammaanka